haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ay balwad ahaan u qabatimeen khamriga oo muddo dheer kadib lagu guulaystay in laga daweeyo balwaddaasi taasina waxa ay keentay in labadii ay mid ka mid ah si wanaagsan sidii dadku marka ay balwadda qabatimaan
sida uu khamriga ku bartay oo la yaabkeeda le iyo weliba waayaha kala duwan ee lala soo marayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa waaqayga deeqaa caantooyinka weyn oo birta wuu ka daran qurux badan yahay mafaraawi baa tahay annaka ama liiteejinayo istaraliin cusayfkaan ku dhaafoo shanta boqol siyeedaan caasha ka sarsanaya waa jacaylkii yuurada iyo weliba doolarka sii dhex maray oo jacbir lagu cabiraye abwaanka ayaa taanayna la wadaagi doonaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawanaad dhegaysan doontaan barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaalen noocyada kala duwan ee balwadaha ayaa kuwa ay qabatimaan kumanaan qof oo dunida dacaladeeda ku dhaqan waxaana badanaa dadkaasi ay la kulmaan caqabada door ah oo xagga nolosha kaga yimaada maadaama miirkooda ay saameyn ku yeeshaan balwadahaasi hase yeeshee weligaa ma ka fikirta inay jiri karaan xayawaana sida aadamaha ay balwaduhu dhiigooda raacaan islamarkaana gaadha heer ay daaweyn u baahdaan toddobaadkan ayaa ahayd markii qaar ka mida warbaahinta dunida caanka ka ah ay qaadaadhigeene sheeko la xidhiidha mid ka mid a xayawaanada dabjoogta ah oo si weyn u dishooday khamrigu islamarkaana uu dhiiggiisa raacay arrintaasoo keentay in daaweyn loo bilaabo si noloshii caadiga ahayd dib loogu soo celiyo bal haddaba yaanan sheekadaydi ka dilin dhegaystayaale aan soo dhoweeyay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya cabdixakiim maxamuud shirooc aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caweysin wanaagsan rabadaan wanaagsan waagaag cabdi xaafid bal sheekada dulucdeeda intaynaan uba sii dhaadhicin bal marka hore haddaynu dhegaystayaasha u sharaxnaa eygani muxuu ahaa cabdixakiimow eygan horta da'diisu waa laba jir waxaana la yidhaahdaa magaciisa coco waana eyda nooca loo yaqaano labador cross oo ah ey wadamada reer galbeedka lagu dhaqdo oo guryaha lagu haysto aad iyo aad siduu aygani markaa badweynta nolosha ee dhinacan balwadda uu ku dhex galay ama uu dhex jibaahay
cabdixakiinow eygan iyo mid kale waxaa lahaan jiray oo gurigiisa ku haystay nin isaga laftiisu ay balwadda gaar ahaana cabitaanka cabitaanka khamrigu ay la fogaatay marka waxaa dhacay ninkaasi habeen kasta marka uu dee waxoogaagiisa khamrigaa cabo ee uu koobka ku shubto laba dhalo marku uu meelaha marayo ayuu ka gamcaa kadibna koobabkii uu ku shubanayay khamriga inta kusoo hadha ayaa ninkan labadiisii saaxiib labadiisii ay ay iyaguna dabada u qabtaan taasina waxa ay keentay in labadii ay mid ka mid ah uu cabdixakiinow si wanaagsan sidii dadku marka ay balwadda qabatimaan uu eygaasina u qabatimay balwaddii waa gartay markaa way ka dabacabi jireen way ka noolaan jireen cabdixaafid markaa sidee baada ninkana haystay oo korsanayay waa kuwan la wadaagayay ba halkii markuu ka seexdo siduu markaa aygani lagu ogaaday inuu noocan yahay oo de sidaa wanaagsan khamrigii uu u dhex galay islamarkaana uu dhiiggiisa u dhex raacay
cabdixakiinow ninkii khamriga badsan jiray ee balwadda lahaa ayaa xaq u yimi oo socday kadibna labadii ay waxaa khasab noqotay in la geeyo goobaha eyda lagu hayo waxaana la ogaaday inay labada ay laftoodu iyaga ay wax kasi yihiin baaritaan kadib markii la sameeyeyna waxaa la ogaaday gaar ahaan eyga coco la yidhaahdaa inuu isaga laftiisu dhibaatooyinkan haysa qaybta ugu weyn ay tahay balwaddan uu qabatimay waxaana la geeyey dhakhtar ku yaala magaalada blimot oo deef afartan gobol la yidhaahdo ku taalla dalkan britain waa hagaag daaweyn baaba loo bilaabo cusbitaal baa la geeyey marka inteyn leeg bay qaadatay in la daweeyo islamarkaana balwaddaasi uu dib uga soo baxo oo nolosha caadiga ahayd kusoo noqdo
cabdixakiin ow afar toddobaad ayaa eygaasi lala tacaalayay in balwaddaasi laga daweeyo waxyaabaha qosolka leh ee dhakhaatiirtii iyo dadkii meesha ka shaqaynaya cabdixakiin ow ay la yaabeenna waxaa ka mid ahaa eygaasi markii uu waayey khamrigii uu cabbi jiray waxaa lagu arkay calaamadaha dadka balwadda leh ee marka ay iska daayaan iyagana lagu arko sida inuu habacsanaan badan eygi keeno inuu hurdo badan oo ay ka muuqato daal inuu ka muuqdo inuu isdhaqaajinba kari waayo ilaan dee waa ey yacnihii tabaya dhacdii koobkii ku hari jirtay waxoogaagii uu dee malabsan jiray waaye marka sidii qof balwad iska soo daynaya oo kale calaamadahoodii oo dhan baa cabdixakiinoo lagu arkay cabdi xaafid laba ay bay ahaayeen saad xagga hore ku tilmaantay mid keliyata may ahayn labadiiba ma la badbaadiyey oo balwaddii ma laga soo saaro oo ma lagu guulaystay cabdixakiimow coco eygan laba jirka ah ayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyayaashii caafimaadka ee cusbitaalka xayawaanku ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan oo iminka caadi kusoo noqday balwaddii ka baxday oo laga nadiifiyey oo iminka a uu dib ahaan a ugu soo noqday aynimo ayaynu odhan karnaa marka si kale kuma garatide noloshii aynimo dib ugu soo noqday tii balwaduu ka soo baxay bay ka dhigan tahay waagaag ninkii odaygaa lahaa eydani waa kan isagii xijaabtay ee dhintay nolosha noocan iyagoo ku jira labada ay baa lasoo qaaday mid kamida la badbaadiyey waa tan imkaa tilmaantay in nolosha caadiga ahaa uu kusoo noqday hadda yaa gacanta ku haya noloshoodii de in laba sannadood oo keliya tu jiraa ina cidisii wada waa xayawaan oo ay gacanta ku hayaan bay u baahan yihiin amaba uu baahan yahay xabaddan soo haray hadda yaa gacanta ku haya
ta qosol kale iyaduna iminka sida aadka ah cabdixakiin oo laisu weydiinaya waxa ay tahay marka saas oo kale ay dhacdo in a ama uu qof soo tuuro ama qofkii lahaaba uu ka xijaabto waxaa la geeyaa goobo kuwa dee kuwooda caadiga gooba ayaa la geeyaa marka eegan coco mar haddii labadii emir socday coco oo laba jir ah isaga waxoogaaba dee u haray inta ay noolaadaan aidu haddii dee uu sii noolaado markaas waxaa la baadi goobayaa qofkii eyga iminka guri cusub siin lahaa ee korin lahaa ee hayn lahaa marka waa ey ka badbaaday noloshii balwadda oo nolol cusub oo tii dee eydu ku noolaan jireen iminka la doonayo inuu ku noolaado marka qofkii ayaa la raadinaya laakiin de waxa qoslku ka taagan yahay qof kasta oo yimaada marka loo sheego in eygani uu balwada yeeshay balwadiina iminka iska daayay marka ey soo sakraami jiray qof korsado gacanta ku dhiga oo gurigiisii geystaa loo baahan yahi la helo
si wanaagsan cabdixakiinow cabdixaafid gabagabada haddaan ku weydiiyo soomaalidu waxay yidhahdaan burkaba bahalka maka dayay aadamaha balwad qabatimaya oo balwaddu ay si fiican dhiiggiisa u dhex gelaysaa oo in laga soo saaro badweyntaasoo la daaweeyo u baahanaya mooyaane inaba ma islahayd xayawaan ayaa noloshaasi iyo badweyntaa dhex jibaaxi doono noloshan laga sheekayn doonaa
cabdixakiinow wadamadan yurub iyo dalalkan reer galbeedka waxyaabo badan oo aan hore loo arki jirin ayaa lagu arkaa marka taas taas in la arkayo iyo iyo iyo qaar kaloo badan waa wax dhici kara aad iyo aad aad iyo aad waxa weeye aan horaa loo yidhi cimrigaaga raagaagin lolayana waa ku tusaa cabdixaafid cawil ismaaciil ramadaan wanaagsan aad iyo aad baad umahadsantay mar kasta adiga adig adiga ayaa mudan cabdixakiim maxamuud shirwac
dhegaystayaal inta aynaan u gelin qeybaha kala duwan ee barnaamijkeena caweyska markana aynu wada dhegaysanno qasiidadan ay qaadayso fanaanadii xaliima khaliif magool dhegaystayaal marka laga hadlayo jacaylka waxa aynu wax badan soo maqalnay suugaan kala duwan oo qofku qofka kale ee uu calmaday amaba uu jeclaaday uu ku ammaanayo isagoo soo qaadanaya amaba ammaantaasi ku qotominaya quruxda qofka kartida iyo hufnaanta waa loo dheliyey bilicda deegaanka iyo weliba astaamo kale oo qofkaasi gaar uu leeyahay hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayay ajacbiro kala duwan oo lagu muujinayo jacaylka iyada oo lagu masaynayo agabka kala duwan ee aanu adeegsanno waxaana dadka jacbiradaasi sameeya ka mid ah axmed cismaan batuun oo isagu ah abwaan islamarkaana ah suxufi ka howlgala magaalada hargeysa bal ugu horraynba aan barnaamijka cawayska washington ku soo dhoweeyo axmed cismaan batuun cabdixakiim shirwac marna saaxiibkay marna walaalkay aada iyo aad baan u dhowahay waad mahadsan tahay keligaa kuma salaamaye waxaan wada salaamayaa guud ahaan shaqaalaha idaacadda v o a si gaara waxaan salaamayaa soosaarayaasha barnaamijyada madadaalada weliba u badan ee ka madaxa banaan siyaasadda iyo booshaanka noloshii soomaalida u badatay waxaan idinku boorinayaa in nolosha da siyaasadu maaha dadka lagu jiheeyo waxyaalaha kale ee nolosha ka mid ah ee weliba kaalmaha muhiimkaa kaga jira waan gartay aad baad umahadsan tahay dabcan de axmed waxaad samaysaa jacbiro kala duwan oo dhinacyada badan oo nolosha aadamaha ka hadlaya hadday ammaan dumar hadday noqoto adigoo kusoo qaadanaya waxyaabo kala duwan bal ugu horeyn haddaynu ku horeyno waxaa jirta jacbur aad caan u ah oo oo la yidhaahda euro maxay ahayd horta bal ugu horreyn ba haddayna magaca sharaxno intaynan jacburka u gelin cabdixakiina waad mahadsan tahay waa saa u sheegtay magacu waa euro euradu waa lacagtan laga isticmaalo wadamada yurub isbahay isticmaalaan sa ad u sheegtayna tixdan kooban ee jacburka ahi waxay kulminaysaa lacago badan oo adduunyada guudkeeda laga isticmaalo kolle jacburadana sameeyo waxay uun qeyb ka yihiin anigoo halkan weliba uga duceynayo inta garanaya ninkii jacburka soomaalida bilaabay ilahay naxariis janaha ka waraabiye cabdillahi macalin doolaan wuxuu kamid yihiin un madadaalooyinka bulshada had iyo jeer loogu gudbiyo waaqaca lagu jiro oo marba halka ay wax ka fahmi karayaan ama dariiqa laisleeyahay waxba lagu fahamsiin karaya un loogu maro bulshada hadii aan in yar dul maro oo si kooban usheego waxyaalaha ay u kalifay waxaad og tahay in dhaqankii iyo afkii iyo hidihii intiiba inay leexeeyeen ama laga tegay oo iminka ay sii dawaabsi yihiin kadibna maansooyinka yaryara jacburkaa waxaan dadka ku xasuusinayaa in xabkaa suugaantii ay isu bedeshay technology iyo lacago iyo waxyaalo kale ujeedadaan ka leeyahay misayska ama fariinta noocaas horta xambaarsan yihiin
markaa euro markaa euro intaanaan gelin euro maxaad u qaadatay dollar u qaadan weyday eed u qaadan weyday maxaan ku idhaha dirham eed u qaadan weyday bound wixii kaloo dhan aad u qaadan weyday
horta qofka halabuurkii markuu maansa samaynayo magaca wuxuu ka dhex xulaawun tixda lafteeda doolarkaa sheegaysaa wuu ku jiraa hase ahaatee hadal qaadka dadku magacyada ku badan buu doolarku ka mid yahay sidaa darteed si bal hadda weji cusub lafteeda meeshuu uga muuqdo maadaama wuxuu iska jacbiruum iyo madadaalo yahay ayaan ku qaatay cabdixakiinow waan gartay haddaynu tusaale ahaan eegno maxay ku bilaabmaysaa odhanaysaa euro jacbirka euro
waxay odhanaysaa inagoo xagga waktigana weliba tixgelinayna yuurada iyo farankiyo sida doolarka oo kale jeebka loogu qaatay kalgacayl daraadii loo raadsanaya anana jamashadaadii la eegaadayaayo yeenkii jabaanka iyo riyaaliga la warinide dirhamkii qulubta iyo daytin lamood iyo shilin iyo sumin iyo dooladaan jeclaaday baaqayga deeqaha ant aantoyinka weyn oo birta wuu ka dareeyay qurux badan yahay mafaraawil baa tahay annaka ama liiteejin iyo israaliin cuseybkaan ku dhaafoo shanta boqolkiiedaan caasha ka farsanaya cinjir laguma saarina waad nuuraysaayo markaa dhaqaaqdana sida tahay qadaabiico qadhafta iyo tallaabada dhirtaa midicsanayso noocaaganoo kale dambiyada ma yaale qaan sheegta caashaqa dalabkaan ka soo qoray akriyo jawaabtana ragga lagama naxiye waa inaad ajiibtaa intaad ila hadlaysana kaa fogaanba maayo waxaan tegi duleedkao qaranrasideedaan hoosta kaala socono waan kugu kalsoone runkii aan dalbaday waan kaa dugsigaya euro saasay ku dhan tahay sanadii labadi kun iyo labayo tobankiina way ahayd cabdixakiinow waan kaa dhul sugaya marka laakiin axmed waxaa cajiiba waxaynu hore u naqaanay in dumarka lagu ammaano tusaale ahaan dhir in lagu ammaano in ubax lagu ammaano in karti iyo waxqabad iyo muuqaal qurxoon lagu ammaano laakiin in lacag gabadhii lagu ammaano la yidhaahdo lacag baad u eegto injir laguguma xidhin bangi baa lagaa soo saaray waad cusub tahay sanaa tahay iyada taasi maxaad u qaadatay cabdixakiinow dee berigii hore haddii lagu ammaani jiray dadkii hore a noolaayo inanta iminka halkan washington eed igala hadlaysa ku dhalatay ee soomaaliyeedda ahi ma garanayso ubax iyo xartii iyo doogii iyo caleentii iyo midna ma garanayso deetana waa in ama kilik loo soo qaado ama waxay garanayso dee lagala hadlo oo loo dhex maro marka wax la fahamsiinayo dee waan gartay marka macnaha waxaad leedaha luqad ay fahmaysa waa in lagula hadlo ha aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed cusmaan batuuno jacburkaasiina la wadaagayey markana aynu wada dhegaysanno codka khadra daahir cigay heestaasi ay codkeeda inagu soo gaadhsiinaysay khadra daahir ciga ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti damba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo